السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كدب hadalka maanta inuu isu dheeraada madan baahan xafladan amba hadhawaayowka amba taageerada walaalkeen gaddoomiyaheena maxamed mursal iyo aniska koyni markanka horeyt markanka horeyt ma in hambalyayeena walaalkana oo ka guulaysadii tartankii shalay ku dhihi magaalada muqdisho ini isu naqda afhayeenka golaha baarlamaanka soomaaliyeed markanka horeyta maylanaa guul hambaliyo dadkii adag ku dhalati koonfur galbeed taayan maanta mayniska kooyana guri kuru kumada guryaha degan gobolka baay dadka degan kumada khaasatan walaalana muraaye gurisheniska kooyni haddii una ana odayaalkii dhaqanka haddii una ana xildhibaanadii koonfur galbeed haddii una ana shacabka maybaa kii la garab istaagnaa hiil iyo hoo ini ada kii guulaysiiyo xilkaas eed eedaan ka faraxsagna ilaahay kii guulaysiiyo may eedan ka faraxsagna ini ada sideedan sano oo haddaha socota ini ada hogaamido may ilaahay kiinku tuuqane ini ada xilkaas ilaahay kiinka eeboyna ummaddo ada ku dhalatiina ada eebaninjiidna adiina naftataada lan dhalinyaro ewaata siyaasadda horaan leta ilaa muddo siyeedun sano ee ka dhaa jarto badaana insha allahu tacaala haddii markaa ilaahay kiin deersiyo marka ilaahay makii aabayo kalena may kale kiin sheegane oo lakoo sugahaya aradan lakoo ku sugahaya ma jartay sida unuba ku warqabna may xaqan weelana ini godoomiye baarlamaan una helno haddii unana dadyooga koonfur galbeed ha ku jeedo amba kijiidoy afka beero digili marable leraw in la ero koonfur galbeed may ballata godoomiye baarlamaan godoomiyaal baarlamaanaha koo horreeyey runtii walqabadso wal aragi may la koofaday ini walqabadkaas kuwiin ada lakoo helo may la koofaday ini ummadan ada iskiirto may la koofaday maamulkan una dhisanay koonfur galbeed ini ada taageeraan soo bedo qof shileedays taageero makalihini may taageero doonta shacabka koonfur galbeedka dhisan io maamulsho taageero doonta un haddii unayna odayaalka dhaqanka marka fariintasakiin maryaan hawada mayba kalena jasaakum allahu khayran wajasaan in ilaahay kii guulaysiiyo xilkaada hayto ilaahay kii garab siiyo oo ilaahay mayba kiinku tuuqana ini ada ilaahay kiinka ebayno xilkaas xil culusu xil madaxweynaha soomaaliya lamad e waayo markii madaxweynaha meelanbaho lanka xilkaas la wareega lafada oo haayo lafada waayo ma a godoomiye afayeenka keliya ma ah mar kasta mar ma indhowta madaxweynihii ini adag kuma naqato lan ummado soomaaliyeed anhanwiinteeta lan dad dadyow koonfur galbeed anhanwiina ka eta may koo rajeeyane sidii horeyba lakiinka baraday ini ada mas-uuliyaddaas a ku dhilaalo doonto ini ada mas-uuliyaddaas ilaahay kiinka eebayno ini mas-uuliyaddaada sidii una fadaano oo una jeelna ini ada naqdo doonto ilaahay kiinku tuuqana mayba kalena hadhoow dadka oo edinjeel kiinjeel dadka oo waktigan kuleelka badan leh lan walba magaalada geesisyahan isku behan odayaalkaaga dhaqanka nhersana gabroogin nhersana askarti nhersana baxda saafada nhersana dhammaantooda ma inteeganyiina taageeradaada oo hiil iyo hoobla inteeganyin eed iyadaan ma hasanta mayba koo sugaane markan ka horeysoon ka dhowna inaad magaalada baydhabo koyso sida taageeradaada iyo banaanbax badankiinka suubina
surin inshaa sharif maxamed cabdullaahi nankan odag ahay oo horta dhammaantood salaame nimantii oo an tartameen oo kursi an tartameen oo nima tareen isqabshooda salaame marka hor waa idanka mahadnage deganaansha iyo sida sharafta leh iyo muujiya iyo an tartameen guddoomiyaha kusumaha guddoomiyaha baarlamaanka oo odaygii isun daadiyay iyo isun idanka mahadnage taada kaleeto n mayba arreehi lankil arhaay sharif maxamed cabdullaahi markii isu isu isu arri an tanaasuli waaba dardaar ee sheegay kursigan lang madaxweyne matalo kor inilin door uga fogeey wey marka an odka iyadaha teex raacaw kolley dardaartiyahayd ini isu baarlamaanka qaadadiya ana an haysud ana aqoon ficil minisdihini laakiin lang culus inusi lanka warshay iya qabna iyadoo aan ka taageeran farxad oo haddii an kooba kornee farxsagna shalay markii walaan la sheegay atumba nam gurisha ka farxsana haddina wayba maad ilaahay oo ka nagaana boqol goor ono dhammaantan oo kaamida marka jaale guddoomiye dardaardi yar ana kasiyaa may baataa ilaan kursiga madaxweynaha markas maqanyi buuyu karo iniga dooran yaa shariifka erni alxamdulilah inilan buuyu karo ataa haysana haddii aqabad iyo ku horkoyd dardaartiyo aan kashaamay ataa wal deganaansho ku fiirsasho badan ini adan muujido oo khilaafkeeda adan yarayta wal badan dadka saaxiibada ah dadkii ka doorda laakiin doorna kuli saaxiibada oo geedka masuul Soomaaliyeed ah kursiga madaxweynaha lanka ku tumaan naga daawa ah dardaarta yaro aan kashaamay baata ani adan muujido sabar badan deganaansho badan ubsinyo badan iyo dardaarkana makasiyaan sababka oo nantu oo hadda jagada hadii laha ku qaaday ood hafsabti arago hayna na hadda mas-uul lawa atila hadda una sheegano ma ihini in kastoo nabigaan alayhi salatu salaam qur-aanka ka dagaay bis umar u saari ilentee qur-aanka akri lama dardaarma ku dhamaado wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu nisakooy culmaa udiin heldhabaanada odayaasha dhaqanka saraakiisha ciidanka may ka salaamay salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu salaan kadib miilan maynanaysa ka kooyahe inay farxaddii shalay may buuha kubattii magaalada muqdisho un ha ka dhawaayno gudoomiyaha cusub ee baarlamaanka maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan marka ila markiisu la doortay ciidanka faraxani marka umudan miili aqlabadii ka faraxadoon may buuha khayra ka jara wa antum shuhadaa ala al-ardi ari rasuulka sallallahu alayhi wasallam marka umudan tan badan buu hoblankaasnay buu farxad ku muujiyaano marka feeli iraan may buuhan feelahanay liin qiibe marka hob umudan tan ka badan iraan may bolan ku nahaayano masuujishay ku nahaayan naqada fadeen lan hu ahaada fadeen marka feelahanay unu marka iyada han dhawaynay marka ilaahay isun helka la qaada ilaahay may buuhan eebtiska asturo marka unu may buuhka koonfur galbeed ahaan iyada han dhawaayaan gudoomiyaha cusub ee baarlamaanka dhinikigaanuuna la shaqeeyaana usugna ilaahay may baba ku codsadaana iniisukii umadiis anfacayo ilaahay kuweelo hil eed an wiinga may buuhaan geenkayaa liin doorraday hel oo mayba madaxweyne kuween oo soomaaliya waa liin doorraday marka markaaseeb iniisu juhdigii isukowtiiba muujiyaay ambaasador ramiha ku bilaaway may buuha wasiir dhowr may buuha wasiirka macdanta iyo biyaha hanagaday wasiirka gaashaandhigga hanagaday geekana may buuha gudoomiyaha baarlamaanka federaalka soomaaliya jamhuuriyadda soomaaliya anagaday marka may baaba ku codsadaanahay in isu juhdi shayna juhdi ka sii daro walaa isu geekaliinka ogolaaday oo mudnaanta asliinsiyin mudnaa usulaha ayaa la kasay marka in isu dadaalkiina dadaalka sii daro umadiisna in shaqeeyo markay taasaana ku codsadaana dadka haa qaban qaabay oo xafladan haa qaban qaabay inin ciidanka mahadnagaana gullin oo sharafta lananayn sidin ciidanka mahadnagaana هذا وبالله التوفيق والسلام عليكم ilaahay dadka oo adal shaqeeyaas iyo dawladda ilaahay ka yimidbaay waylanaha gadoomiye habdhawaaw gaamfuruha ka dhawaaw baydhawaha ka dhawaaw sida malaag beerow lahaayaha wakii todoblamba todobaad wala baydhawri waba wala bugusiri waba kudood walilkii sugay baydhawo walilkii ku baahan yaani baydhawo walan gobad runtii dadka dawladdu way islii laakiin dawladdu way shaldhiyey un wayana dadka koonfur galbeedka tartan digal mirfale raawayna kursigaasna hurdidii laasku nagnagaay madlankuwa gobadaay dad badanaas ku bedeli walikin ku sugaanay dadkii horta ha shoogi sidii aan shaaqayan sukwinaasaa iyakoo sugaan haddii ilaahay raallaka nagada walikii soo haynay baydhawo xildhibaanada ulmaa-udiinka dhallinyarada saxaafadda hooyooyinka gabdhaha dhallinyarada dhammaantiin ciidanka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaam bacdiye aan raadiyaalku koonfur galbeed iyo dhulku baydhow yaal hanu adheysade lanku soo hadalao lehgale kii haaya magordaas od an maaya meel arey hasab danur eebe may ahaa hildhibaan hore siliin shaadi iyo haay maxamed nursal hildhibaan taajar ilaa muddo horta an hambaliyeeye sagaal jeer iyo an hambaliyeeye doorasho nooba la galo sidiyabe mugii hal qof la fadaw oo tumu qof iyo kooyto labaatan kooyto halkoo leeh baa faday ana maygabeehe maarna inta hasirahad dhow mudanaaya haddina khaasatan maxamed mursal un haddu ku hor amayn ere unu helbaa islaane guddoomiye barlaama fadee lankibila ilaahay isku raameeyo mayna ereehe haddi oo dhaafa markii hor garabna sii guddoomiye barlaama fadeen ere haddi meh oo dhaafan ere markale nagama doonee laakiin biyaajidan meh markale naga doonee mar saasa marnaya ilaahay ajal igu sheegay oo dhaafan ere marka saas dartiya horta lamba lankaba lankaramaysu ilaahay garab la garab gala ilaahay maka eebayo unuuna maarna digil iyo mirfile walmine soomaali wiyo walnagadi meel uu ku fadan yahay waajibaadkii isu leeyahay in isu leeyahay la garab galo ee, koonfur galbeed khaasatan gobolka bay ee, anu af iyo ka hadalaaho odayaal iyo siyaasiintiyo ee taageersanna ha dhawaayaan boolkiikula eeda ha dhawaayaan haweenka inta intaa ku qaybgali iyo inta nooma kuna soomaaliyeed mayla raaysi way ka salaami talantasaan ka salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waylanaa hambaliyo hambaliyo hambaliyo waylanaa hambaliyo Eh, way taageero hayne Eh, guddoomiyaha cusub baarlamaanka maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan waylanaa hambaliyo hambaliyo hambaliyo hambaliyo dadkii adag u dhalatay mayla raaysi soomaaliyeedana iyada kiin taageero hayna maamul goboleedka koonfur galbeedaha koo taageero hayna way kalana ha ka dhawaaw ee, dalka iyo dadka soomaali walan goboya kalana waana ka faraxsanna ini wal gobodaasoona ka taawiyaan masiikiga waa ku jeclan maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan taariikhdiis lan mayranaay diini iyo maadiba baradiyu lan an fududaaynu lan qabyaalada eedin inka shaqeeyanu lan mayranaayo se maamul badan ha mariyu lan safiir ha mariyu wasiir ha mariyu lo-aan ha mariyu taariikhdiis may ku hayna lan qabyaalista an hayna soomaali hooba mayranaay wala riid waa riikor on maleeyaan soona saasaan jeelna mararaayse way fadaanay ini wad- waa laku bedela dhibaatada wadanka ku dareerto waa laku bedela ini adaawada mayraraay laku- la dagaalamo ini musumaasig la ilaaliyo ini mayraraay waa laku bedelo mayraraay dhibaatooyinka wadanka ku dareero ini mayraraay may fadaane ee eed iyo eed iyo eed mayraraay soomaali linsama cadaalad isnaan cadaalad mayraraay halnu midna ma halnu iyakoo fadaan gudoomiye baarlamaanka maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan adoon hayna elan aqoon maraysa kiertan hayna ab allan siyaasadan bilaawatan hayna way ko osdaane een gadoomiye ini soomaali adaalad nagatu ini soomaali meel raayusa walan qabatu samaya tamala raaw wal balna kiin gordaan ini adan fufuday ne koogno way kiin kasaan ini adan meel aftaan dhiyaan way kiin ognaani qabyaaladan horka hana way kiin ognaani meel raayusa sida meel raayusa ummato meel raayusa baarlamaane mase qaabka ku ibgaas shakhsiyaal kuma leeyahan ada facebook iyo meel dadka ay timaan waa inay dad lan degano maskaxdiis iyo garaad iyo aqoontis ilmi iyo diinti adaabtis may raay dhammaan inta inta ha ku qiib galli oo malaaqada iyo dhallinyarada culamaacudiinka ururka haweenka odayaasha siyaasiyiinta dhammaantiin mayka salaamay salaamta ilaanka salaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu salaan kadib ee war horan liin dhamaaye ee doo horta ba dib usulaado riti hooda kuseetor dadka horta ayla taageraasa caaqil badanaa doog hor indhaha gali ee markaba hormaylana horta maxamed mursal geeka ana shacuurta baydhabo iyo agaar sheelad haddii usuba la socda la caaqil ee dalka ka dhaladayihu ee geedo iyo dadkaba dasuryin adiga ka dhawaayahayaan dadaashan allah koobi kulli aqoontiya iyo kartida iyo kaartada ilaahay ka sii laakiin dooradi iyadoo calaf ku jaro ee dawladda la ku bilaaw dawladda ku meelgeerka iyo ilaa saacadaad un roog dhatuun maxaad mursal ee lamay lahay lang maamul hay lahay ilaa ambassador wasiire hadda may tegina guddoomiyaha baarlamaanka oo een liindooradii shalay aqoontiis iyo mayka dere iyo kartidiis iyo calaftiiyo ka deeri oo unuun la fadaan markii dib inanka nagadu ee guddoomiye baarlamaan ee gobolladan koonfur galbeed migeleero ilaa waagii laxdunkii ee may ha bilaawi taawiyey dadkan indhaladii ee digil iyo mirafle sheekh mukhtaar ha ku bilaawdi ee may taawiyey ilaa hadda saacadan shalay kusoo een maxamed mursal een isu qaadadi intii guddoomiye baarlamaan haa nagati lama qof ama u dhimatay taawiya ilaahay qabrisha waasaa ku hel inta kale noolyiin ee calafkeena nagaday laakiin kuwiin reedaana laakiin may fadaana marayna kulama doonne adin inta gadoomi barmaan nagata kii ku sareeyo oo ku dadaal bad alle ku weelo ee migiil hor liingudu hor liingudu galo waa gadoomiyaha baarlamaanka een eh, Soomaaliya migiil ardugu ku meel gaarka Sharif Hassan ee lama biya jamoo nagada taawiya ee kursi diidi ogolaasho leh yaa haay markaasiyo laakiin haddana may taaweeho maxamed mursal usoo la wareegid inta diidi is ogolaasho leh hawl garo habeenkii digil iyo marfleema Soomaaliya tan ninka gadaana taawiya may kala raasiyey ee, guddoomiyaha baarlamaanada oo adag oo horreeyey lan shabaab maga qaada wala dagaalama raa horbadkaana ma arag laakiin wasiirkaasha nagba haytay ma ula dagaalmaaso ka taawiyaan haddan may baa la eray golaha shacabka yaa la eray guddoomiyaha golaha shacabka shacabka oo dhan waa kan doyrooga adabrooga harqaanrooga soomaaliya oo dhan meelbu roogto yaa walanayey haddii shacabkii shabaab dhibaatayaw waa lan ku hadalo koro waan kaartadee loo waan la dagaalama doono shacab isu sheeni shabaab laka dhamaayi doono taagan insha allah ilaahay idin sheeg michaelana ha dhawaaw ha dhawaaw kii dalka i dadka i diinta walintari allah koo weelo oqoon unuba kii og kartan unuba kii og kuna socda ete lan oo jeclaysi ma gorato ha ka dhawaayaanna si hortay biliin sheeg